Wasaaradda Caafimaadka Maamul goboleedka Puntland ayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka bilowday olole kaneecada lagu buufinayo si looga hortago cudurka duumada. Daafurka ololahan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Caafimaadka Puntland, Maamulka Degmada Gaalkacyo iyo qeybaha kale ee bulshada rayidka. Cabdinaasir Sheekh Ibraahin, Isduubaha Wasaaradda Caafimaadka Puntland ee gobolka Mudug ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay ololahan.
Shaqadii inoo bilaabatay buufintii kaneecada ilaah waan ku mahadnaqaynaa marka marka koowaad marka labaadna bahda caafimaadka iyo w h o iyo cid kastoo naga caawisay gobolka iyo degmadaba fududaynta shaqada tan waxaan leenahay jazakumullah baan leenahay bulshada waxaan la wadaagayaa gaar ahaan degmada gaalkacyo ku nool inaan bilownay buufintii kaneecada taasoo ka socota xaafadihii iyo meelihii babliga ahaa iskuulladii iyo isbitaaladii intaba inaan gelayno insha allah haddii ilahaydno meel walba oo ah suuqyada sidoo kale waan gelaynaa haddii ilahaydno taargetkanan xoog wuxuu yahay meeluhu ay biyuhu isku urureen si ayaan culayska magaalada aan uga fududayn haddii ilahaydno ilah waxaan ka rajaynaynaa inuu na caawiyo oo shaqadaasi nagu garab galo waxaan ka rajaynaynaa noo fududeeyo ta kale waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada hadda midaan hadda aan shaqada aan wadno maaha tii guryaha inaan la socotaan baan rabnaa tii guryaha maaha waa tii space brain baa la yihahdaa meelaha qashinku ku urureen biyuhu fadhiyaan geedyahuudka meel allaala meesha qashin iyo dhiiqo iyo qurun iyo wasakh fadhido ayaa taargetkeennu yahay faysal sheekh cali guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland oo dahfuray ololahan ayaa bulshada ka codsaday in ay ka qayb qaataan waxaa farxad noo ah inaannu dahfurro ololaha la dagaalanka malaariyada si kale haddii loo dhigo kaneecada waa markii labaad oo gobolka ay ka fulisay wasaaradda caafimaadku horey waxay uga soo fulisay degmada goldogob maantana waxaa laga bilaabayaa degmada gaalkacyo laakiin inay kala casirsan tahay baad moodaayo qalabkan gaalkacyaa lagu daafurayaa oo waa qalab cusub sida idiin muuqata waa baasuukayaashii kaneecada qiiq bay sii daynayaan insha allahu tacaalaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in shaqaalaha ka shaqaynayana ilaahay ajar iyo xasanaad uu ka siiyo oo maalinta yowmalqiyaama miisaankooda ugu daro dhammaan intii ka soo shaqaysay oo ugu horreeyey isduwaha caafimaadka guud ahaan bahda caafimaadka oo ayagu si qaaraamaada hawshaan u qabtay oo lacagta uruuriyey oo haddana qalabkan ku soo gaday waa hal abuur waxa weeye alyacni cajiib ah inta uu socdo ololahan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa goobaha ay ku badan yihiin dadweynaha sida goobaha caafimaadka waxbarashada iyo meelaha qashinka iyo biyaha isugu yimaadaan